lix qof ayaa ku dhimatay xalay ilaa iyo maanta gobolka waqooyi bari ee dalka kenya laba qof ayaa xalay dabley aan la garanaynin ay ku toogteen magaalada gaarisa halka saddex kalena lagu toogtay xerada ifo oo ka tirsan degmada dhadhaab warar goor dhoweyd na soo gaareen waxa ay sheegayaan in ciidanka booliska ay qof ku toogteen magaalada wajeer maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray gaarisa taliyaha ciidanka booliiska ee gobolkani waqooyi bari charlton muridi ayaa idaacadda v o eda u sheegay in baaritaano ay ku qaadayaan ciddii ka dambaysay dilka loo geystay dadkaasi rayidka ah wuxuuna shacabka ka codsaday in baaritaanadaasi lagu kaalmeeyo when garissa is not operating on a 24 hour economy we feel it and that's why we are working so hard marka aysan gaarisa dadkeedu aysan shaqaysanin afar iyo labaatanka sac waa dareen aynu dareemayno iyo culays ay nagu hayso taas ayaa waxay keenaysaa in aynu afar iyo labaatan saac haddaynu nahay ciidamada booliiska aynu shaqada ayada a gudanno waxaanu isku dayaynaa in gaariso aynu ku soo celinno nabadday ahaan jirtay dhacdadii dhacdayna baaritaan culus ayaynu ku qaadaynaa ciddii ka dambeysay
gubnatooraha gobolkani gaarisa county ayaa dhaleeceen iyo weliba eedeen dusha oga soo tuuray ciidamada ammaanka wuxuuna ku sheegay inay yihiin kuwa ka gaabsanayo in ay kor u qaadaan sugidda amniga mudane nadiif aadan jaamac oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa bartamaha gaarisa halkaasuy ku weheliyeen mudanayaasha heer degmee laga soo doorta gaarisa county ayaa waxa uu sheegay inaysan suurtagal lahayn joogita ciidamada amniga iyo weliba mashruuca obrethonkae hadda ku jiraan dhexdooda in arrimaha noocan oo kale uu dhaco waxaan dareemaynaa in security-ga ofisaaska iyo dadkii ayaga xilka u saarna howlaha security inay gaabiyeen maxaa yeelay intaas oo jeer oo dad lagu dilay countiga gudihiisa ilaa hadda sida aan ogsoon yahay dad lasoo qabtay oo loo qabtay dilkaas ma jiraan waa arrin aad iyo aad culeyskeeda iska leh waxaan su-aalaynaa maxaa ay ilaa hadda aan loo loo qaban layahay dadka macdambeelayaasha ah oo ayaga dilkaas ka dambeeyaan waxaa kaloo ayadana aad iyo aad aan u dhibsanay oo xalay magaalada gaaris ka dhacday dadkii markii la soo dilay ayaa waxaan maq waxaan maqlaynay in magaaladii dab lagu shiday guryahan loo aqaano shantiiska oo yiyarka ah oooo dadka ay ku ganacsadaan oo waddada geeskeeda ah ayaa dab la geliyey xalay markii labada qof lagu dilay gudaha magaalada gaarisa dab ayaa waxa uu qabsaday qaybo badan oo ka tirsan suuqa loo yaqaana suuq mugdi ee bartamaha magaalada gaarisa dhaco maxamed qaasim bukhaari waxa uu ka mid yahay dadkii dhibaatada ay ka soo gaartay sidoo kalena halkaasi waxaa kaga gubtay warshad horaan ciidamada ammaanka loogu soo eedeeyey inay u gubeen oo mar labaad dab haddana uu qabsaday sharaa ilaa haddana soo gaaray xafiiskan waxaa yaalay lacag kaashaa taallay lacag dokumentiya fara badan baa yaalay qalabkii lagu shaqaynaya yaalay waxaa markii laysku dardaro waxaana soo gaaray ilaa konton iyo shan milyan way gaaraya gaarigan hadda muxuu ahaa meesha yaalle inta
gaarigan waxaan ku isticmaali jiray hotel yidhahdo uxud oon shirkad ku nahay niman baa meesha kusoo xarayn jireen waxaana lagu qaadi jiray alaabta wareejin jiray alaabtaan ku qaadi jiray delivery baan ku suubin jirnay dukaamahan alaabta u geysan jirnay abubakar maxamed shide waa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka heer deegaaneed ee countigani gaarisa sidoo kalena waxauu dhaliil u soo jeediyey ciidamada ammaanka isagoo ku hanjabay in ay mooshin geyn doonaan in shacabka gaarisa county ku dhaqan ay joojinayaan in ay bixiyaan canshuurta haddaan amnigooda la sugaynin dadweynahan sidan xaq uma aha waxay ku socdo siday canshuur ku bixin karaan ma aha dadka suuqa jooga waxay imaanayaan galab subaxdii saddex saac toban saacna way caraabayaan marka xaq ma ahaan karto in canshuurba la weydo haddii ay suurtagal karto inaaman ka joojino waa county government inay canshuurba ka qaadeen sababtee dadkan adeegii loogu talagalay oo cadaaladeyn lahay in canshuur la bixiyo ma haystaan nimankan security weynna kama qancin arrintanna kama joogayno waan raadinaynaa waxay nugu qaadatoba dhacdadii xalay ka dhacday guud ahaan gaarisa county ayaa waxay noqotay dhacdi naxdin ku keenta shacabka ku dhaqan gaarisa iyadoo intooda badan maantana suuqa u ahaa mid haawanayo ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidamada koofiyad gaduudda ayaa waxaa lagu arkayey jidadka iyo isgoosyada waaweyn ee bartamaha magaalada gaarisa dembiyadan iska soo daba noqnoqonaya ee ka dhacaya guud ahaan gobolka waqooyi bari ayaa shacabku waxay aaminsan yihiin dacati dhanka ciidamada ammaanka inuu ka imaanayo halka ciidamada ammaanku ay aaminsan yihiin wada shaqaynta ciidamada ammaanka iyo weliba shacabka oo hoos u hoosayso in ay keenayso in xog rasmi aan laga helin dembiilayaasha dhibaatooyinka ka geysto gudaha gobolkani waqooyi bari maxamed faarax shire v o a gaarisa